koow guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada dowladda puntland guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada dowladda puntland og xogayaha guud ee golaha wakiilada dowladda puntland ujeedo mooshin xilka qaadis guddoomiyaha golaha wakiilada dowladda puntland mudane cabdixakiim maxamed axmed annagoo ah xildhibaanada hoos ku saxiixan waxaan halkan idinku soo gudbinaynaa mooshin xilka qaadis guddoomiyaha golaha wakiilada dowladda puntland mudane cabdixakiim maxamed axmed kadib markii uu ku tagrafalay awooddii ay golaha wakiiladu u doorteen oo ahayd xilguddoominta golaha wakiilada dowladda puntland uuna ku dhaqmayey kudha ku dhaqmi waayey xeeroosaadka golaha wakiilada dowladda puntland iyo dastuurka dowladda puntland isla markaana uu golaha awoodiisa uga faa'iidaystay sida uu isagu jecel yahay qodobada uu ku tuntay waxaa ka mid ah qodobka konton iyo sagaalaad ee dastuurka dowladda puntland ee sheegaya hay-adaha dowladda inay ka dhexayso wada shaqayn sharciga waafaqsan wuxuu golaha wakiilada dowladda puntland xaruntiisa soo dhooway maleeshiyo maleeshiyo hubaysan oo soo ururiyey wuxuuna ku tuntay qodobka konton iyo shanaad ee xorosaadka golaha wakiilada dowladda puntland farqadiisa koowaad oo dhigaysa ciidanka golaha wakiilada loo idmaday shaqada amni ee golaha wakiilada ciidan aan ahayn inaan la soo gelin karin golaha wakiilada ama la keeni karin wuxuu howlka golaha wakiilada la soo galay ilaalo howlaysan taasoo mamnuuc ka ah howlka shirarka golaha wakiilada sida ku xusan isla qodobka konton iyo shanaad ee xoroosaadka golaha wakiilada dowladda puntland farqadiisa saddexaad wuxuuna iska indhan tiray tala soo jeedintii guddiga amniga golaha wakiilada dowladda puntland ee qodobka sare ku xusan si uu siiyo awoodda ilaalinta iyo hubinta in howlka shirarka golaha wakiilada laga ilaaliyo hubka iyo ciidanka wuxuu sidoo kale ku gafay marar badan kana bayray iskana indhatiray qodobka kontonaad ee xeeroosaadka golaha wakiilada dowladda puntland ee dhigaya inuu xildhibaanku xaqu leeyahay dexgal toosineed wuxuu ka baxay dhexdhexaadnimadii xubnaha marka ay doodu socdaan isagoo xubnaha qaarkood siinaya waqti dheeri ah si ka baxsan qodobka afartan iyo sideedaad ee xeeroosaadka golaha wakiilada dowladda puntland fardadiisa labaad xarafka ba oo dhigaya in xildhibaan walba uu saddex daqiiqo doodista kusoo koobo wuxuuna si cad uga hor yimid in xildhibaanada aan ka aan la aan la fakarka ahayn isagoo xitaa dooda ka dhexgelaya sidoo kale wuxuu si bareera ugu tuntay qodobka lixdan iyo sagaalaad farqadiisa saddexaad iyo shanaad ee xisaab celinta miisaaniyadda dhaqaale ee golaha wakiilada dowladda puntland wuxuu sidoo kale adeecadda b b c da ka sheegay dowladda puntland inay dhisteen oo qaybsadeen saddex qabiil taasoo meel ku dhac ku ah sharciga iyo xaqa muwaadiniinta ee sinaanta xilalka dowladda waxaan akhriyayaa insha allah xildhibaanada ku saxiixan xildhibaanka insha allah magaciisaan yeelinayaa sida uu nidaamku yahay xildhibaanku marku soo gudbiyo loo eego saxiixa ka yaalla oo horey looga soo looga soo qaaday iyo inuu goobjoog yahay isla markaana oo xildhibaanku uusan xildhibaan kale markaas uusan wakiilan waxaan aqriyayaa insha alla liiska ku saxiixan xildhibaanku inuu joogo waan hubinaynaa gacanta ayuu taagayaa mudanayaal sida nidaamku u yahay si aynu isla socono aada iyaa u mahadsantihiin xildhibaan cabdicasiis siciid maxamuud mudane deji xildhibaan jaamac yaasiin jaamac xildhibaan raage saalax cismaan xildhibaan daa'uud nuur muuse xildhibaan daa'uud nuur muuse yuusuf muuse xildhibaan cabdullaahi yuusuf muuse xildhibaan axmed jaamac diriye xildhibaan cabdiraxmaan xasan siciid xildhibaan xaamud ismaaciil cabshir xildhibaan xuseen yaasiin xaaji diiriye xildhibaan cabdirasaaq maxamed sahal xildhibaan faarax maxamed dalmar xildhibaan axmed yaasiin cabdi xildhibaan axmed xariir gaas mutaale xildhibaan maxamed maxamuud axmed caalim xildhibaan cabdiraxmaan diiriye carab xildhibaan aadan yuusuf aadan xildhibaan cabdiraxmaan muuse jaamac xildhibaan maxamed axmed cabdi xildhibaan cabdiqaadir xareed xildiid xildhibaan cabdullaahi saciid axmed xildhibaan aweys axmed sardheeye xildhibaan jaabiri samatar cabdiraxmaan jaabiri samatar xildhibaan cabdirasaaq xasan ciise xildhibaan cab- xildhibaan cabdiqani faarax raashane xildhibaan cabdixakiin yuusuf xuseen xildhibaan xuseen axmed nuur xildhibaan cabdiraxmaan siciid faarax xildhibaan cabdisalaan guuleed siciid xildhibaan axmed jaamac cabdulle xildhibaan fu'aad abshir axmed xildhibaan maxamed cabdi warsame weerow xildhibaan muuse siciid xasan ducaale xildhibaan siciid macalin daahir xildhibaan cabdikhatar faarax shaaciye xildhibaan cabdiweli yuusuf warsame xildhibaan sharmaarke cali cilmi xildhibaan mursal cabdi farasle xildhibaan nimco cabdi caarshe xildhibaan cabdikhadar khadar cawin maxamed xildhibaan faysal cumar maxamed xildhibaan cawil xasan daar xildhibaan saleebaan faarax ciise xildhibaan bashiir askar xuseen xildhibaan cabdirasaaq maxamed saalax xildhibaan mahdi saciid xasan xildhibaan ismaaciil cabdi abtiile xildhibaan cabdi siciid kafad dhammaan way wada joogaan mudane guddoomiye konton iyo sa- konton afartan iyo sagaal mudane ayaa ku saxiixan afartan iyo sagaalka mudana way joogaan mudane guddoomiye kusoo dhawow
yaa qaba codka xilka qaadista guddoomiyaha ee booshinka lasoo jeediyey loo soo jeediyey guddoomiye cabdixakiim maxamed axmed yaa qaba in booshinkaas xilka qaadista ah loo gacan taago xilka lagaga qaado guddoomiyaha maanta iyo taariikhda tahay toddobada bisha koob iyo tobnaad labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaan qirayaa ooshinkii laga keenay guddoomiyihii golaha wakiilada mudane cabdixakiim maxamed axmed in uu meel maray oo afartan iyo sagaalkaas xildhibaan ooshinka soo gudbiyey ay u gacan taageen waxaan insha allahu qaban doonaa guddigii ee waxaa ka aamusay ee afar mudane waxaa fadhiyay konton iyo saddex mudane insha allah waxaan qaban doonaa guddigii doorashada iyo habraaci insha allah loo mari lahaa baan samayn doonaa aada iyo aada waa macsanta